maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ganaax lacageed oo gaaraya saddex iyo toban kun oo dollar ku riday wariyayaal ka tirsan idaacadaha shabeelle iyo sky f m iyo risaala kadib markii lagu helay inay warar been abuura jebiyeen milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalik ayaa toban kun oo dollar oo ganaax ah lagu xukumay halka agaasimaha sky f m lagu xukumay laba kun oo dollar xukunkan waxaa cambaareeyey ururada u dooda xuquuqda wariyaasha waryaheena maxamed colaad xasan ayaa waraystay labo difaacayay wariyaashan oo kale ah abukaate cabdikariin maxamed soomaali iyo sidoo kale abukaate tahliil xaaji axmed
xukunka soo baxay waxa weye wariyaasha waxay ahaayeen shan mid risaalow ka socday afarta kalena shabeelle ahaayeen kaadiyo shabeelle marka cabdimaaliga ku jiray isaguna isaga waxaa lagu xukumay marka hore waxaa lagu soo eedeeyey saddex boqol iyo labaatan iyo saddex boqol iyo kow iyo labaatan oo annaga aan u arkaynay markaas inay ahayd inayna soo diyaarin oo ayna keenin maxaa la yihahda cadaymihii loo baahnaa waayo meel fagaaro ah inuu ku dhiirogeliyey meel fagaaro ah marka taas mid waxaa lagu xukumay annaga waxaan weydiinay inuusan dembigan lagu soo eedeeyey xeraarintu ayna muujin cadaymihii laga rabay hada haddaan cadaymihii la muujinna in la sii daayo oo ayay ahayd taas waa cabdimaalik waxaa jiray isagana wiilashii kale hadda magacyadii kulli ma wada xasuusta laakiin maxamuud carab oo kale iyo wiil kale axmed la yidhaah intaba waxaa lagu soo eedeeyey in ay maalintii bishii shan iyo tobankii agoosto ay ay ay baahiyeen hadal beena been oo aan jirin oo akhbaar sida uu sheegaya qodobka hase ahaatee in qodobka wuxuu leeyahay waa in arrinkaasi beenta ah ee uu sheegay ujeedkiisu uu ahaa inuu degenaanshiyaha shacbiga uu ka qalgeliyo annaga waxaan weydiisanay waxay leedahay ilan dembigu wuxuu leeyahay tiirarka ee ku saabsan objectiveka ah iyo kuwa subjectiveka ah waxaan weydiisanay hadalka uu yidhi isagu maxaa caddaynaya inuu uga dan lahaa in dalqa la abuuro marka anigu waxaan idhi journalistayaasha waxay qabaan hadalka waa ku kala hormaraan oo subaxdaa wixii dhacay inuu soo baahiyo isagu noqdo kii ugu horreeyey taas inuu ujeedadiisu ahayd mooye qalqal inuu abuura ma ahayn waa gartay si fiican waa tahay yarka kale labadaa kale iyagana dhamaantood dhamaantood mataqaanaa loo bedelo saddex boqol iyo sideed iyo labaatan looga dhigay marka ujeeda ujeedkan intaas u ahaa lixdaa bilood bay xirnaayeen oo lixdoodii bilood way dhamaysteen oo banaanka ha baxaan si raacay ganaax la saaray marka waxaana lagu xukumay toban kun oo dollar ninka cabdimaalik ninka kale mas-uulka macnaha agaasimaha ka ah isagana waxaa lagu xukumay maxamed carab raadiyo shabeelle waxaa lagu xukumay isagana laba kun abukaate cabdikariin aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaad la hadlo abukaate tahliil oo isna aan su-aal weydiiyo bal waxaan ku weydiinaya adiguna xukunkan siduu kula muuqdaa ma ma ku qanacdeen oo qaabka ugu dhacay hadda ma dhaamaa qaabkii hore wariyaashu ay iska xirraayeen mise wa waxaad u aragtaan xukun si qalada ku dhacay oo kumaad kuma qanacsanadiin nagamaha keliyan aanaan ku qanacsanayn xukunkan asal ahaan xarigga laba deegsaday wariyayaal gudbiyey warar ay soo herteen isla markaana ay raalligelin ka bixin kareen ay raali raalligelin ka bixin kareen in loo xiro asal ahaanba maahayn teeda labaad in qodobadii waagii hore lagu eediyey xoogaa yaro oo khibrad la-aana way ka dhacday waxaa lagu eediyey inay diilaan ku ahaayeen qarannimada qodobka boqol sideetan iyo afar kii todobaataniyadii lagu dilay jenaraal dabeere iyo caynaansho iyo aa lagu eedeeyey dad in rula sheegay marka xoogaa caadifad yara jirtay khaladay ahayd intaas loo yaalo ha ahaatee haddar xukunaa dhacay waxaa lagu xukumay muddaday hornaayeen ku eedeynta qodobkaas lagu eedeeyena ma ahayn mid saxa sharci ahaan maxaa yeele waxaa lagu dheereysanaya muddada xabsiga kumeelgaarka lagu heynaayo haddii qodobada sax ahayd hadday jiri lahaayeen kuwan yareeda lagu galo maxaa la yahdaa faafinta muddada way ka yaraan lahayd shan iyo afartan maalmood ay noqon lahayd hadda marka kuma qanacsanin haba yaraatee hadda hadda marka wariyaashan waxaa laga sugayaa in ganaaxa ay bixiyaan kuwooda dibadda joogo ee xukunka uu ku dhacay aan xabsiga lagu celin haddii ganaaxa ay bixi waayaanna dabcan xukunkii dib bay ugusoo noqonayaanoo dib baa looga daba imanaya marka cabsi intee lag ayaad ka qabtaan sideedaba sharciga waxaan ku qornayn qofna lama saaray ganaax dollar lagu bixinayo sharcigeena kuma qornay toban kun oo dollar in lagu xukumo qofka dembigaas galana kuma qornay waa gartay marka dadka annaga aan abukaatayaasha wahaynay ka xirantaa hadday rafcaan noo qaada la yimaadii kale laakiin annaga sharciyan ahaan kuma qanacsan marka marka hadda wariyaashan banaanka joogay qaarna damaanada hore lagu sii daayey qaarna hadda xukunkan lagala noqonahaa ku qoran xukunka waa lagala noqonahaa jinaaxa bixin waayaan ku qoran marka marka cabsi waad ka qabtaan in mar kale dib loo celiyo hadday bixin waayaan berri waa lagala noqonahaa ku qoran sida lagu dhawaaqa sidaas wey marka warwar baa ka qabtaan in dib loogu celiyo xabsiga in xabsiga lagu celiyo masa maaha arrin caadi laakiin rabcaanka u banaan xukunkaas la dhaqan jiriyo qadka maaha haddii berri subax rabcaan qaataan laguma dhaqan jirin karo sidaas sharci ahaan annaga sharcigan ka hadlayno wixii sharci ka baxsan ninkii sameeyey ugaarta
kuwaasina waxa ay kala ahaayeen abukaate cabdikariin maxamed soomaali iyo abukaate tahaliil xaaji axmed oo ah qareenno difaacayay wariyaal maanta maxkamad lagu xukumay